الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت waxaan ku jirno inoo socday baabkii qurba saaca saacida dhowadeeda ilaah baa og waktigay imanayso calaamaad badan oo kaba horeeyo iyadoo la arka mooyaaney dhacayna sidaan soo maray waa ay jiraanba laakiin dee haddana wixii imanayaaba waa dhowya horta oo xataa muddo dheer dabadeed hadday imanayso waa waxaa dhow uun say ku iman doontaana waa si bakta iyo kada ah bal axaadiiii markaa baabkaas bay noo socoto muslim baa xadiidkan dee sanadkiisa aan bilownay baa caaisha waxay tihi qaalat kaana alacraabu dadka reer miyigii waxay ahaayeen waa barhkoodiio idaa qadimuu markay yimaadaan calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi ayuu yimaadaan sa'aluuhu way weydiin jireen can saacati qiyaamada saacaddu goortay dhacayso ayay weydiin jireen oo maxay odhan jireen mata saacatu iyaguna kollay inay warkeeduna waa gaadhay waa dadkaa reer miyiga ah qur-aanka wixii ay kaba maqleen oo se iqtarabat isaacatu iyo taa saacaddu inay dhowaatayna waxa weeyaan iyadna maqleen bal umuuraha tilmaamaya rasuulka ilaahay bay bal doonayeen inuu waktigii u xadido oo waxay odhanayeen goormay qiyaamadu dhacaysaa fa nadara iyadoo su-aashaa la weydiiyey ayuu eegay rasuulkii ilaahay ilaa axdati insaanin insaankii ugu yaraayo oo minhum yaa ka mida macnaa dadkii acraabta ayee yimi e ama iyo de dadkii kale meesha joogay markaasay noqonba xataa kan ilmahan yariyaanu acraabiba ahaaninbe markii su-aashaa la weydiiyey maalin maalmaa kaba mida ayaa wuxuu deeyey dadkii meesha joogay kii ugu da-yaraa fa qaala wuxuu yidhi in yacish haadaa hadduu kani noolaado lam yudriku ma haleelaya alharamu oo dee gabogu waa yaryahay iyaguna waa dad waaweyn marka kaasi gaboobo dadka iyaguna de way kaba siin weyeen haddaba gabogu ma haleelayo qaamat calaykum saacatukum xataa taquuma calaykum saacatukum waa laftiga inoo dambeeyaba ilaa ay qiyaamadiinu ama saacadiinu ay dhacdo oo macnaa waxa weeye ilmahan yar ama inankan yar ee halkan jooga haddii uu noolaadaba cumrigiisu dheeraado oo uu gaadh wakti ma gaadhayo haram iyo gabow waktigii waxa weeyaan dee markaa iyadoo dee saacadiini aanay dhicinee waktigaa uu gabow gaadho kollay saacadiinina way dhacday iyado ama qiyaamadiina way dhacday taas buuli xadiidkan waa xadiid caaisha xadiidkan caaishana xadiidkaana se inoo soo socduu tafsiir inoo noqonaya kan baa inoo fasiraya kaa dambe halkana rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh muu odhan qaamat calaykum saacatu qiyaamada dee waxa weeyaan iyo saacadii baa waktigaa dhacaysa korkiin ee wuxuu hi waa idinka saacadiinii saacaddoodii iyagii buu idaafeeyey waa kuwii mukhaadabiinta ahaa marka maxay tahay maha saacaddii caamahanide waa dadkan uu laba hadlayo oo dee dad ilmaha yare ama inankaa yaree ugu da-da yara ka waaweyn ahaa isagu markuu gaboobana iyaguna dee kollay waktigu ay kaba sii wenyihiin haddaba waxa weeyaan qiyaamadiina dhacayso dee waa dhimanaysaan weeyaan waa saacaddii bukhaari baa raximah llahu tacaala isagoo xadiidkan wariyey xadiidkan caaisha aan hayno adigu bala mid laba mida ayaa riwaayadiisa waxay ahayd ziyaado uu hishaam leeyahay yacni mowtahum wuxuu u jeedaa waa iyagan uu la hadlaya dhimashadooda ay dhintaan ee maha suurkii oo la afuufo adduunyadiiba la rogo qiyaamadu taas maqsuudku maaha kale laftigan saacana idlaaqaad kala duwan ha lahaadee saacadan ah qiyaamada iyo waa saacadda weyntaasi xaalkuba uu isbedelaye dadku ay wada dhimanayaan ee marka dambena ee suurtii dambe inta la afuufo lasoo saarayo la xisaabinaya taasi waa saacaddaa weynee caamkee dad oo dhan kaba wada baxayso taas oo kale saacadiin bal matalan saacat alwusaa si u raaqib kaba cabirana way jirtaayo dee intii isku qarni ahayd dhammaadkooda ay dhammaadaan iyaguna waa saacaddan waa saacaddee kolley dad badanna gaadhaysa taasna waa dhimashadood iyo inqiraad alqarni waa sida xadiidkeenu kuba soo maray hore rasuulka ilaahay isagoo aakhira cumrihi jooga inuu yidhi habeenkan caawa marka boqol sannadood laga joogo cid adduunka joogto joogaysaa ma jirto dadka qaarna ay u qaateen in macnuu yahay adduunyadii baaba la rogaya qiyaamadii baa dhacaysa ee macnu ahayd qarnigaas saacaddiisii baa dhacayso dee dhan way dhammaanayaanba saacadna waa saacad khaas oo ruux kastaba ku khaaskoo waa dhimashadiisa kol hadduu ruuxu dhinto saacaddiisa way gaadhay iyaduna bal matalan bal dee canaciim iyo ciqaab iyo waxyaalana way uba bilaabmayaan markaa uu dhinto haddaba xadiidkan baa xadiidka dambeba tafsiir noo ahay waa dadkan uu la hadlayay ayuu yihi saacaddiina ayaa dhacaysa waktigaas oo dee waxa weeyaan ilmahani waktigaa ma gaadhayo xataa taquuma calaykum saacatukum imaam kolley bukhaariya raggii sharxay oo daawuud la yidhaah baa wuxuu yidhaha xadiidkan ama jawaabtan rasuulka ilaahay tan ugu jawaabay oo min macaariid alkalaam waa hadalka adigu sarbeebkiisiiya ayuu kaba mid yahayoo hadduu iyaga ku yidhaha dadkani waa acraab waa reer miye iimaankii iyo cilmigiisiiyo waxaasi qalbigoodii hagaagumuu gelin markan ay yidhaahaan mata saacatu ay leeyihiin hadduu yidhaha laa adri anigu ma ogi oo waxa weeyaan iyagoo dee weli aan iimaankii qalbigoodii makansan waxaaba dhici kar layd shaki inuu galo oo dee sidanuu garanayn iyo taasi halka shakiba kaba galo marka rasuulka ilaahay baa wuxuu u leexday wuu leeyahay inuu waktigii bal matalan iyagu dhammaanayeen maaha saacadii waktiga iyagu dhammaanayeen uu ogeysiiyo oo dee haddii bal matalan ay dad ka duwan yihiin se dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa jibriil weydiiyey mal mas-uulu canha biaclaa min asaa'ili haddii dad saasa ay yihiinba ee muraadkii waa u caddayn la waa cibaaro uu xaafid maxajari saa kaba soo naqliye bal waxaan leenahay waa saacadoodii oo dee qaaliban dadku waxa weeyaan kolley haddii uu ruuxa cumrigiisu dheeraadana nihaaye iyo dee wakti buu leeyahay markaa saacaddoodii kuwii mukhaadabiintahayd weeye xadiidka kalen sheegayaana waaba kan xadثna وxadثna abubكر بن أbي شhaybة qال xadثna يuنس بن محمد عن حmاd بن سلمة عن hاaبت عن أنس أن رaجuلا nin ba sأل weydiiyey رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم oo wuxuu ku yihi mtىa goormay تquumu dhacaysaa الsاacaة saacadu وacindahu rasuulka ilaahay agtiisana markaa غulaamu inan ba ahaa min الأnصاari ansaar ah ويuqaalu lahu mحamed lagu magacaabo mحamed faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi malaa dadka meesha joogayna kuwa ugu yarun buu ka mid ahaaye in yacish hada اlغulaamu hadduu noolaado gulaamkani oo uu weynaado facasaa waxaaba arinku mudan yahay an laa yudrikahu inaanu hareerin alharamu gabow uu dee xad alharam gaadho waa gabowgaa weyn ba aad dee uu ruux usii gaboobayo in xataa tde waxaa barhkood sideetan iyo marka la gaadho ay kaba dhigaan haramka inta kale shaykuqaya waxyaalaha laguma magacaabo ciraaqi baa maalintii u dee sideetan kuu buuxsamay kalley dee majlis iblo oo xadiidana waa yeedhinaya majaalisiisii kaba mid ahayd ayaa muxuu idhi balaqtu fi dalcaami sina alharam markaasna sideetan buu ayaa u buuxsamay waa imaamkii ciraaqi taxadama alcumru ka sayr lcarim facasaa an laa yudrikahu lharamu waxaa laga yaabaa uu mudan yahay inaan gabow gaadhin ilmahan aan u hareerin xataa taquuma saacatu ilaahay saacaddu dhacayso waa tan aan leenahay xadiidkan imaka anas waxaa inoo fasiraya xadiidkii caaisha dadkan mukhaadabiinta ah weeye maaha dadka iyaga ka dambeeya markaa waa inay waana la weydiiyo rasuulka ilaahay baa ninku yidhi mataa taquumu saaca waa isaga iyo amtaashiiyo dadka waktigiisa ayuu leeyahay saacaddoodii gaarka ahayd ee khaaska ahayd oo ah inay dhintaan oy dhammaadaan taas baa waxa weeye dee ilmahan ka yari markuu gabow xaddii gaadho iyagina waabay wada dhinteenoo bal markaas ilaa ay dee xataa taquuma saaca macnaa waa saacatuhum waxaa laga yaabaa inaan gabow soo gaadhin وxdثnي xجاaج بن شhاaعر qال xdثna سليمان بن حرب qال xdثna حماد يعن بن زيد qال xdثna معبد بن هiلاaل العنزي عن أنس بن مالك أن رaجuلا ninbaa sأل weydiiyey النبي صلى الله عليه وسلم qاaل waxaanuu yihi ninkaasi متىa تquم الsاaعة qاaل أنس baa wuxuu yihi faسakta u aamusay رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم hunayhة waxoogaa muddo yaroo kooban intidaar waxya ha noqota ama wax kalabe uma nadara wuxuu dayey ilaa gulaamin inan bayna yadayhi hortiisa kuba sugnaayoo min asdi shanuu'ata reerkaa asdu shanuu'a la yidhaaho ka mid ah reerkaa ka dhashay faqaala wuxuu yidhi in cumira haadaa haddii kan la cumri siiyo cumrigiisu dheeraado lam yudriku ma haleelayo alharamu gabow oo waa ilmahan yari dee uu weynaado oonu hore u dhiman gabowgu ma gaadhayo ma haleelayo xataa taquuma saacatu maahna qiyaamadii waa iyaga saacaddoodii sida xadiidka caaisha aan kusoo maray qaala wuxuu yidhi markaa waxaa odhanaya macbad ibnu hilaal qaala anasun anas baa wuxuu yidhi daaka algulaamu inankaa uu markaa rasuulka ilaahay hortiisa kuba sugnaa ee uu ishaarayay rasuulka ilaahay min atraabi yowmaidin waa da-daydu ahaa maalintaas oo dad isku da- baan nahayn ama da-daydu ahaa atraabna waa jamcu tirbin ta-duna way kasirsan tahay ra-duna way fad way reeban tahay maxaana dee atraab la yidhaha almutamaahiluuna wey waa kuwa da-diya waxyaalaha kuba siman kawaaciba atraaban waaba taas qur-aankaba waxaana uu xaafid ibnu xajar yiha shubihuu bitaraa'ibi lalatii hiya duluucu sadr dee waa mutamaahiliin xaggii da-day mutamaahiliin ku yihiinoo waxaa markaa magacan waa halku kaba soo jeedo laguma shabahay taraa'ibta oo feedhahan ama lafahan laabta ah ee dee isku midka ah taas bay dee laguma shabahay oo alatii hiya duluucu sadr ee bal inan da-diisu ahaa waa yara dee anasna siaan ognahay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu madiine yimi toban jir baabuu ahaa waktigii rasuulka ilaahay wafaadayna labaatan buu noqonayaa waana intii ka horeysay un arrinkan xadaثna haruun بn cabdالlahi qaala xadaثna cafan bn mslm qaala xadaثna hamaam qaala xadaثna qataadaة can anasi qaala anahu qaal mara waxaa soo maray oo gulaamun gulaam inan lilmugiirati dee kolkol adoonkan ama adoonkana gulaam waa la yidhah isagoon yari looba eegin iyo weyni lmugiirati bni shucbata u sugnaaday wa kaana min aqraani aqraanna waa jamcu qirnin weeye kolley taas qaafka waa la kasrinayaa sida dee tirbi ba atraab loogu jamciyo ximlin axmaal loogu jamciyo haddii qaafka la fadxiyo qarnin aada bay u yar tahay waxyaalaha faclun wasankood kuba yimi afcaal laguma jamciya kumananay soo darin aqraan walow barhkood laftiga fadxada soo naqriyeen ee waxa weeyaan bal haddaba min aqraani qirnu shaksina ee qirn haddii la yidhaah waa kan kolkol dee in in ruuxii dee badalka ama shujaaciyibaa qirnigiisiiyo waxyaalahaasba lagaba cabiraa kii isna uba dhigmaye waa san tirbi un bay laba mid tahay waa ruuxa almumaathilu ama dee fisini iyo waxyaalahaas da-dayduu ahaa faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi in yu-akhar haada haddii kan la dib dhigo oo uu noolaado cumrigiisu dheeraado falan yudrikahu lharamu gabow ma haleelayo xataa taquuma saacatu ina gabow waa waxaa inagu soo socda oo ruuxii kusoo socda haddaba gabowgu mas haleelayo ma soo gaadhayo xataa taquuma saacatu ilaa ay saacaddu dhacdo saacadna waa ciddii mukhadabiintahayd saacadooda sida xadiidkii caaisha in kuba soo maray bal xadiidku waa labada xadiid waa inoo dhammaadee waxaan leenahay dee waa arrinkan dee kolley saacaddu sideeda way u dhowdahayba ee saacaddan imika axaadiida inooguba sugani waa dee saacaddii waa dhimashadii dadku ay dhimanayeen iyo ama intii qarni iyo isku waqti ahayd ay dhammaanayeen taas baa maqsuudku imika halkan yahay iyagana waxaaba uu rasuulka ilaahay tan waa taqriib guud ahaan saacaddi ruuxu bal isagoon ta weynba kaba fikirin dee saacaddiisa dhici taa kaba sokaysa inuu kaba fikiro u ihtimaamo waqti ay ku iman doonto war uma hayo uba sii diyaar gabooroo camalkii saalixa badsado taas baana adigu ay tahay tarqiibkeed iyo baraarujinteed iyo tambiiheed xadiidkana bal xadiidkan anas kollay saddex dariiq baynu aragnay xadiidkan anas dariiqii koobaad wa cindahu gulaamu min alansaari yuqaalu lahu muxamadu kaas baa ku sugnaa waa gulaam ansaara oo muxamed la yidhaaho labada dambe magac ma jirine laakiin waxaa kuba sugnaa riwaayada waa dariiqa macbad nadara ilaa gulaamin bayna yadayhi min asdi shanu'ata oo ansaar dee asdu shanuu'ana ansaar maaha reeraha asdu shanuu'a gala waxaa ka mida reer dawsiya qabiiladii abi hurayre iyo shanuu'ahana waa nin magaciiya oo dee culimadu abtirsiintiisa iyo magaciisa ay soo naqliyaan haddaba iyo wixii shanuu'a looba yidhi ee bal taas tii saddexaadna maxaa inoogaba sugnaa mara gulaamu lilmugiirati bni shucba waa gulaam u sugnaaday mugiiratu bnu shucbaa soo maray bal haddii waa xadiid keliya tacadud laguma xambaaro ishkaal maba jiro in haddii dee waa xadiid keliya aan iskuma fasirino siay culimmadu kuba jamciyeen waxa weeyaanuun gulaamkani asdushanu uu ahaa ee laakiin xilfi uu la lahaa ansaar ama qoyskooda uu la lahaa baa jirto xilfi ahaana waa la ysugu dee nisbeeyaa waxuu abtirsiin ahaa ama nisbe ahaan waa loo qaataa xilfi ahaan iyadoo arrintu ay tahay wala xilfi uun muqiirana waa khaadim buu ahaa ama uba shaqaynayo nisbadan ama idaafadu taas bay noqono waa say deen waa xadiid keliya ay kuba jamciyeenoo inuu muqiirana khaadim uba ahaa in ansaarna xilfi ay tahay nisbadan loo nisbeeyey reerkii uu ka soo jeedayna uu asdu shanuu'a yahay shaksi keliya lagaba dhigo allahuma ishkaal baa iman kara oo dee matalan yaanu saxiixa inoo dhicinba ee qolooyin kaleo xadiidka soo saaray oo ay markaa halkan ah yuqaalu lahum muxamedu bedelkiisa in sacad la odhanayo oo kale haddii tacadud lagu xambaaro waayo waa xadiid qolooyin kale ay wariyeene ishkaal ma jiro dee arrinkuna waa taqriibkan iyo dadkan in loo soo dhoweeyo un bal xaaladan iyo bal iyaga toodiina lagu baraarujiya saacaddooda kaba sokaysa saacaddii dee dadka qaarkood in ha kama fahmeen sida xadiidkii hore aynu soo marnay ahaa waktigan habeenkan boqol sanood marka laga joogo cidima noolaan se ha ay u qaateen bayna qiyaamadii intaa dhacaysa arrinkuna maaha kana saas kaana mu ahayn kana mahaba bal haddii laga dhiga ase haddii aantaa lagaba dhiginna on waladkii mubhamkaana muxamedkan yaan kuba fasirno waa in dee matalan magac uu ahaa mid ka kalena la qabiyo waxyaalo u baxay unu ahaana waa ixtimaal bal laakiin intan halkan inoogu sugan ee kitaabka saan kuba jamcinayno khaasatan waa nisbooyinkan ama asdu shanuua iyo alansaar iyada gulaamu lilmugiira dee waaba khaadim ahaan iyo taasaan kuba fasirnayn ay ahaan addoon uu ahaa uu lahaa ay kama dhigayne bal taas bay noqonaysaa xadaثnي زhير بن xرب qال xadaثna سفyاan بن عuyeyنة عن أbي الزiناad عن الأعرج عن أbي هريرaةa يبلغ bه النبي صلى الله عليه وسلم qال de hatan kitaabkuna waaba dhamaadba in asaaliibtan iyo asaamidan iyo asaanidana waxaynu soo aragnay soo aragnay soo aragnay oo asaaliibtan sidan yabluqu bihi nebiyina waa taa de aynu kitaabka aynu in badan kuba soo aragno waxaan isku baraarujinaa umuurahan ma aha qaala wuxuu ihi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh taquumu way dhacaysaa asaacatu qiyaamadu waa qiyaamadii waa saacaddii weyneyd weeye suurtii baa la afuufayaa walxaal arajulu ninku yaxlubu uu lisayo alaqxata hal irmaanuu leeyahay oo famaa yasiru waa inay bakta iyo fajay u iman ruuxiina kol haddii uu bal matalan suurkii la afuufoba halkaa uu joogo ayuu kuba dhimanayaa famaa yasilu ma gaadhayo alinaahu weelkii ilaa fiihi afkiisii xataa taquuma macnaha way imanaysaayo isagoo hashiisiiba maalay kala soo baxay sida riwaayo kaleba ay tahay oo dee iyadii ka yimioo isla cab ayaaba suurkii la afuufayaa saacaddii dhacaysaayo markaas aanu makansanayn inuu caanaha cabo way maka maalayba warajulaani ay wa taquumu saacatu halkii hore inoogu cadfantay saacaddiina way dhacaysaa walxal arajulaani laba nin yatabaayacaani ay kala iibsanayaan oo iska baayacayaan athawba maro midkood waa maaligii ka kalena waa mustaam waa baayacu waxay dee isu yimaadeen maradii way kala bixiyeen ma sida xadiidka bukhaariya kuba timi waqad nashara thawbahumaa baynahumaa thawba baynahumaa iyagoo maradii kala bixiyo dee way kala iibsanayaan way isbaayacayaan famaa yatabaayacaanihi maradii lama laabayo lama kala iibsanayo famaa yatabaayacaanihi ma kala iibsanayaan xataa taquuma ilaa ay saacaddu dhacdo warajulu ay wataquumu saacatu saacaddu way dhacaysaa walxal alrajulu ninku yalitu uu hagaajinayuu diyaarinayo fii xawdihi darkiisii waana tii aynu xadiidkii nawaas ku soo marray suurka marka la afuufayo ruuxa ugu horeeya suurka maqlayaaba waa nin geeliisii dee uu soo dhowya darkii u hagaajinayaba kaas buu ahaayo geeliisii soo aroorayo yaliqu fii xawdi famaa yasturu ma fulayo oo dee meeshaas iyo darka iyo kama fulayo kama faaruqayo weeye ama islaaxii dee xawdkan diin iyo waxa uu kuba islaaxinayay ama waraabintiiba xataa taquuma ilaa ay dhacdo saacaddu bal xadiidkan kolley riwaayo bukhaari leeyo kaba waasacsan oo ka badan baaba jirta oo ay kaba mid ahayd inay qiyaamadu dhacayso iyadoo ruux ukladiisii waa luqmad uu dee cunto hortaalla uu sarow qaado uu afkiisa ku wado oonu afkii gelinahayn taas macnahana waxa weeyaanun umuurahani si ilaahay yihi laa taأtiikum ilaa bakta kada ayuunba iyo faj ay ku imanaysaa iyagoo dadku hawlahoodii iyo ashqaashoodii ay kuba jiraan suuqoodii ay joogaan oo kii cunto cunaya cunto cunayo kii neef maalaya uu maalayo kii wax waraabinayay ayaa la afuufaya kol haddii la afuufana ruux kastaaba halkiibuu ku dhacayaa weeye markaas buu dhacayaa dee halkaas fayascaqu yascaqu الnaasu xawlahu saynu soo maray markaasoo xaaladu taas bay noqonaysaayo waa inay qiyaamadu iyo saacaddu iyadoo faja ay u imanayso amaaraadkeeda way horeeyaan oo way kaba horeeyaanoo dee amaaraadkii waa weynaa waa tan e laakiin waa dee laxdada dadkuba ay wada dhimanayaan taasina waa shaygaa qarsoon si kada ay ugu imanaysa xadiid malaaxaakim iyo ay wariyaan baa wuxuu kuba yimi xaafidna uu fadxi kuba soo naqliyo in dee bal waa arrin waktigaas iyadoo dee umuur ay iskaba caadi yihiin baa daruur yaroo kooban oo gaashaan leeg ayaa dhinaca galbeed ka muuqanayso madowoo markaasay weynaanaysaa ilaa ay samadiiba qariso markaasaa dhawaaq laga dhex maqlaya ayuhannaasu ataakum maa tuucaduun weeye dadow waxa idiin yimi wixii laydinku ballan qaadayay baa idiin yimi oo dee marka dambena suurkii baaba la afuufayaayo mid kastaaba xaaladiisu tan bay noqon intaas ba weeye xadiidku holley waan waxaan yar aqriyay wاrajulu yalitu waan shaday kolleyna sharaxa waxaa imaam nawowi halkan imika igu sugan haakada huwa fii mucdam الnusakhi bifatxi اlyaai wakasri اlaami watakfiifi طaa'i oo ya-dii oo la fatxiyo laamta la kasriyo da'dana la shido horta waa mid wuxuu leeyahy nusqooyinka inta badan taasaa ku sugan nusqooyinka barhkoodna yaliito haddii ya-da la damiyana rubaaci laga dhigana dhib ma laha iyadoo ya la ziyaadiyo yaliito bacdigood waxaa kuba sugan yaluudu oo wuxuu leeyaha wa macna aljamiici waaxidu wa huwa anahu yudayinhu wa yuslixu intaba luqaadkaasi waa luqaad uun macno keliya wada leh macnuhu dhammaanba waxa weeye uu dhoobeynayo dee hadduu bal meel waa islaaxinaya oo meelihii dee islaax biyaha ka bixiya waxyaalahaas hadduu ayuu dhoobo iyo waxyaalahaas marmarinaya si dee biyihii aanay ugaba bixin shuquuqda iyo waxaaso waa hagaajinaya taasba weyn bal taas weeye laakiin in cibaaradan sheekhu kaba cabiray yalitu oo kale saaxibulbaxr ilmuxeed baa wuxuu kaba cabiraa wej inaanay maanta takfiifku lahayn waayo de in laga dhiga baab kale oo waqafo baabkeedao ficil mithaaliya laga dhiga mooyaane oo walada iyo ay noqoto yalidu mooyaane hadday dee baabkan tahay waa ficil mudaacafo uun oo laada ama yalidu wa yaluuduna waaba taasoo labadan wejee wow iyo yabay kuba timi hadday tan noqotona de waxa weeyaan oo dee kutubtii luqadana ku sugan waa ficil mudaacafo lada yalidu sida faraya firu oo kale marka maxay noqonaysaa halkan sheekhu uu kuba dabdiyey da'da in la fudaydinayo oo uu mithaal ficilku noqonayo mee ficilkii waa ficil mudaacafa oo markaa da'dii ayaa shadan markaa taas kolley saaxib alqaamuusna lafdiga lada bilamri iyo lada calayhi oo macnaha lazimahu iyo satarahu iyo lada albaabu aqlaqahu iyo iyo ta halkan oo ladatu shay-a macnaa alsabtu oo yaludu iyo yaliduna macnahay kuba timi waxbaan kuba dhejiyey taas intaba waa soo naqliye bal waxa weya waa cibaaradaasuna halkaas in da-da waa iyada halkan waa ficilku mudaacaf waa shidayin macnaa xadiidkana muxuu inoo noqonayaa waa inay saacaddu sidaa ilaahay ba yihi laa taatiikum ilaa bakta si kada ah faja-a ay u dhacayso kol haddii ay dhacdana ruux kastaaba halkii uu joogay ma makansanayo inuu xataa ka dhaqaaqa halkaa ma makansanayo cuntadii uu afka kusii waday inuu afkii geliyo taasba ama luqmadii afka ugu jirtay inuu liqo taas ma makansanayo taas bay noqon dee umuurahan kalena waa taa iyada inoogaba sugan xadiidka baabu maa bayna nafqatayni waa bayaani maa bayna nafqatayni bal labada nafqo waa nafqadan sacqiga ee lagu wada dhimanayo iyo nafkada bacsiga ee dee lagu soo baxayo nashriga ee dee dadku ay kusoo noolaanayaan muddada udhaxaysa waktiga bal wixii kuba yimi xadaثna abu quraybin mحamed بn اlcalاء qaala xadaثna abu mucaawiyaةa عan اlacmaشhi عan abi صاalixi عan abi hurayraةa qaala anahu qaal qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi maa bayna الnafkatayni oo dee barhkood say dee kaba dhigeen il halkan dhowr nafqa ay jiraan ama saddex ama afar kolley malaa taamahay waa laba nafqa un marka ayn waxa weeye haddaba labada nafqo inta u dhaxaysa arbacuuna afartan weeye waktigaa dee adduunyadiiba dadka ay wada dhinteen waa dee markaa ugu dambeeye dadka ay wada dhintaan ee nafqadii sacqiga iyo nafqadan dadka lagu soo saarayo xisaabba loo soo saarayo waa muddada udhaxaysa waa intay dadku markaa kuwa ugu dambeeya xabaalba kuba jirayaan ama ay dee arwaaxda jasadkooda iyo ruuxdoodu ay kala maqnaanayaan afartan weeye tamyiizkii maka halkan lama socoto ama cadadkan dee wixii mumayiskiisa ahaa qaalo waxay yidhaaheen ya abaa waa dadkii markaa la joogay xadiidkan abu hurayre ka maqlay ya abaa hurayrata abaa hurayrow arbacuuna yowman ma afartan cishaa muddadu qaala abu hurayra wuxuu ihi abaytu waan diiday inaan wax jasmiyoon gooyo qaala waxay idhaheen arbacuuna shahran arbacuuna shahran ma afartan biloodba tiina muxuu yihi qaala abaytu waan diiday taa waan iska diiday inaan idhaaho waa intaa qaala waxay idhaheen arbacuuna sanatan arbacuuna sanatan ma afartan sanadoodba qaala abaytu waan diiday buu ihi bal halkan sida uu sheekhu raximah llahu tacaala inooguba fasirayo waa imaam nawowi dawana siay aimada kale yidhaaheen macnuhu waxa weeyaan inaan jasmiyo oo gooyo waxaan afartankani inuu maalmo yahay ama sanado yahay ama bilo yahay taa waan iska diiday ee anigu afartankaas duuduuban uun baan maqlay weeye intuu hayay waayo arrinku tawqiif la-aan ma noqonayo waa shay gayba wax ijtihaad iyo fikir lagu keeni kara maaha si uu maqlay unbaabay ahaydba bal markaa صaxiixa muslimna wax kale inoomay dhicin laakiin ibnu marduuyaha ama mardawahiyo baa riwaayaad ay leeyihiin oo dee kitaabkeennana inooguma sugnayn baa waxa tafsiir ahaan ay u timi afartan sanadood muddadu inay tahay waa afartan sanadood inay tahay muddadu waa intaa labada nafqo udhaxaysa afartan inay tahay bal taas baa timi marka wuxuu yihi uma qaala wuxuu yihi abaytu uma yunzil lah xadiidkii marfuuca weeye markaa dee muddada afartankaa lagu jiro ayaa yunzil llahu ilaahay soo dejinaya min asamaa'i samada maa anbiyo fayambutuuna dadkii way biqlayaan manaa biyo kaanahu dallu saynu soo maray ama kamaniyi rijaalba markaasay biqlayaan dadki soo baxayaan kamaa yambutu lbaqlu waxyaalaha dee buquusha ah ee dhulka kaba soo baxa markaa roobyo ay kuba da-aan say usoo baxaan baqlina waxay yidhahanba kullu nabatin ikhtarat bihi lard wax gaaraba maaha nabaad kastoo dhulkuu la cagaarmo taasba baqli baa lagu magacaaba si ibnu farisi ay dhahaan waxa weeyaan kullu nabatin ikhdarat bihi lard ayaa baqli haddaba dee marka roobdee biyo badan dhulkii uu helo nabaadka kala duwani se ay usoo baxaan ay usoo biqlaan shay-an fa shay-an oo kale ayay dadkii intaan ruuxdii haddana la afuufin suurtii waa intaan suurta la afuufin ayay soo biqlayaan oo dee dhulkiibaabay kaba soo baxayaan oo markaasaa suurtii la afuufaya ruux kastaaba ay jasadkeedii kuba noqonaysaa ee ay noqonaysaana faida hum qiyaaman yanduruunaba waaba la taagan yahay waa la sugayaana waxaa la dadkii bal maalan dee lagu samaynayo ama ay eegayaanba kamaa yabut lbaql qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay xadiidkiisi weeye marfuuc ahaa walaysa ma ahaani min alinsaani insaanka ka mid maaha shay-un shay ilaa oo uu ka mid yahay waa shay jisrkiisa kaba mida yabla uu baali noqonaya macnaa wax kasta oo insaankan kaba mid eh hadduu hilib yahay iyo hadduu seed yahay iyo hadduu laf yahay iyo hadduu waa baali wuu badhamaanaya waa tirtirmayaa ciid buu noqonayaa dee ciiddaa cunaysa ilaa cadman laf mooye waaxidan keliya wa huwa laftaasi cajabu danabi waa daba dhilifta waa adigu halkaa ra'sal cuscus waana xayawaankan dee afarta adin laba halkaa dabadooda ay ku sugan tahay weeye waa laftaa dhabarka inta ugu dambaysa waa in yaroo koobanoo halkaasa taas baa iyadu aan ciidu cunahayn waa intaa yar baa hadhaysa wahuwa cajbu danab wa minhu xaggiisa an yurakabu layska korinaya oo lede alkhalqu abuurkii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha bal isagaana markii hore abuurka lagaba bilaabay waa markii ugu horreysay isagaana marka dambe laysaga geynayaayo waa intaas iyada laftaa yaroo kooban ma cunayo ama ciidu ma cunayso baaqi unbay ahaanaysaa dee halkeedii marka ilaahay subxaanahu watacaala dee uu doono inuu dadkii soo saaruu soo celiyo roobkaasna uu da'siiyo halkaas bay ka bilaabmayaan abuurkoodi iyo soo celintii jidhka la soo celinayay iyo waa jidhkii horuba la soo celinaya waa jidhkii camalka la yimi waa kii macsiyada iyo xumaanta la yimi maaha mid cusub oo la bilaabayo kii u eg maaha isagii baa la soo celinaya laakiin soo celintaas iyo isugeyntaas halkaasa ay kaba bilaabmaysaa de taas wey ومنه يركب الخلق يوم القيامة وxdثna qتيبة بن سعيد qال xdثna المغيرة yعni الحزاmية kole مغيرة بن cabدiرحمaن habeenada waa inagu badan yahay نisbadana waa inagu badan tahay habeenadan alxizاmية horena dee koley kitaabkii atan waa dhamaadba بإذن اللahi taعaalى waxaa jirtana koley de horeanana isugu yar sheeg sheegnay waxyaalahan markan culimadu mu'talifka iyo mukhtalifka ay ka hadlayaan bimacnaa magacyada shakligoodu say u qormayaan isshabahayuu isku mid iyo lagu qaldami karo dhawaaqooduna uu kala duwan yahay laakiin marka aynaan eegin xarakada dhibcaana aynaan eegin sibay u wada qormayaan laakiin dee ama dhibic ha noqoto ama xarakee tiibaa dhawaaqi kala duwaysa waa almukhtalif walmukhtalif waxaa ka mida alxizaamiyu iyo alxaraamiyu eg alxizaamiyu iyo alxaraamiyu sibay u wada qormayaan laakiin maxay ku kala duwan yihiin waa ra'da iyo za'da bal xada iyo dee kasradeeda iyo fadxadeed haddaan eegno alxaraamiyu iyo alxizaamiyu waa ra'da iyo za'da taasba wey marka markay noqoto magac xaraamna waa jiraa xizaamna waa jira kitaabka labadaba wuu inoogu sugan yahay saxiixayn iyo keyrkoodba way ku sugan yihiin dad xaraam la yidhaahna waan soo aragnay anas ibnu malik abtirsiintiisa awogii baaba ka mid ah xaraam ibnu lxaan abtigiisii baa kaa mid ahayd umu xaraam iyo dad saasaynu soo aragnay xizaamna ka mid weeye sida xakiim ibnu xizaam iyo hishaam ibnu xakiim ibnu xizaam iyo qolooyinkaa iyaguna qureysheed taa iyada xaraam iyo xizaam culimadu waxay ku kala duwaan hadduu magacuu quraysh yahay kalay dad dee la degaana ama la cad bal markaa taasna oo yar soo raacaya way jiraan labada reer un baan ujeednaa qurayshia hadduu magacuu quraysh yahay xizaab bay la bixi jireen waa xizaab markaa magacuu quraysh hadduu ansaar yahay ansaari xizaab ma laha xaraam bay leedahay waanu ku badan yahayba xaraam ayay leedahayba ansaari oo markay magaca noqoto bal taasi waa magacoo labadii kitaabay ku sugan yihin ee waxaa yimi nisbada e alxaraamiyuna waa nisbatun ilaa xaraam alxizaamiyuna waa nisbatun ilaa xizaam oo kale marka taa iyada haddaan eegno labada saxiix iyo muwadaa maalik waxaa jira ee nisbadan lihi waa alxizaamiyu-un alxaraamiyu dad badan oo reer bani xaraami waa jiraane laakiin iyagoo mansuubaanay dhicin labada kitaab saddexaa kitaab alxaraamiyu kuma jirtee waa alxizaamiyu meel keliyaoo kitaabkeennan ku sugan oo haatan inoo soo dhow waa xadiid dheer waa haatan waa soo dhowya insha allahu de waxaa inoo hadhayba waxaan rajaynaya in toban habeen toban cashar qaadanba bal matalan taas halkaas ugu dhow oo inoo dhow ayaa khilaaf jira ma xizaamibaa mise waa juda ma xaraamibaa mise waa judaami oo kale iyo waan arki doonaa xadiidkii abulyasare dheera ama jaabir ibn cabdillahiyim bal taasi waa mid waana kan muqire laakiin arrintan dee horena aan u sheegnay dee kolleyna kitaabka hadduu dhammaad yahay waa baraarujinaya haddana isxusuusinuun waxaa dhacay in kitaabkan imaam nawowi raximah اllahu tacaala taqriib dabacaadkiisa oo dhan intan aragnay oo dee sharaxan uu la socdo tadriibu raawina uu laba socdo isagana dabacaadkiisa kuwa la taxaqiijiya kuwaas adugu dee asmaa badan oo kala duwan oo taxaqiiqaad kala duwanle intan aragnay ayaa waxaa dhacay markii baabka mutalifka la joogay bukhaari iyo muslim waxaa kuba sugan iyo muwaa waa alxira alxaraamiyu ee alxizaamiyu kuma jiraan taas baa dhacday suyuudi alfiyadiisa iyo sharaxyadoodan aan aragnay oo dhan dee ilaa tirmisiya intii ka dambeysay iyagana maxaa dhacay suyuudi alfiyadiisa dhacay inuu yihi wakulu ma fi dayni wlmuwaa fahuwa alxaraamiyu biraai mubada marka waxaanan leenahay waa akhtaa labada kitaab kuba sugan kolleyna waxa weeyaan imaam nawowi asal ahaan kamay dhicin oo dee kitaabkan muqadimadiisaba taa waa kusoo sheega kitaabka kitaabkiisa taqriib asalka we udhexeeya culum alxadiid ee uu soo gaabinayo waa irshaad uu leeyahy isaguna alxizaamiyi baa ku suganay halkaa kuma sugna ilaa maan garan imanka halkan khada uu kaba bilaabmay iyo waxaan looguma baraarugin alfiyada suyuudina dee ma hayna fartoodii laakiin waa sidan dhacday iyo shuraaxdii bal waxaan leenahay waa khada iyo jira aan filayana laba imaamyada inaanay ka dhicin intii ka dambeysay oo xataa dee kitaabkan imika taqriib sharax baa soo baxay uu leeyahay sakhaawi oo taqriibka nawowi laguma sharxayo isaga matigiisa alxizaamiyi baa ku yaala kuma yaalaba alxaraamiyo sharaxa sakhaawi bal markaa waana tan caawa inagu soo noqnoqday baa laiyo habeenadan baa inagu soo noqnoqonaya an abi zinaad an اlacraj an abi hurairata ana rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam kul bni aadama in aadam dhammaantii yaakuluhu waa cunaya aturaabu ciidu ciiddu way cunaysaa hadee markaa la aaso ilaa cajbadla nebi halka ba'da mimna waa laga dhigaa oo miin bay noqotaa xarakada kale waa isku mid lafta dabadhiliftee cajbudanab la idhaa mooye minhu haddaba cajbudanabkan xaggiisa khuliqa markii horeba abuurkiisa waa markii halkii laga bilaabay wa fiihi waa isagan waa lafdigaas me laftaa baan ujeedaa cajbudanab la idhaa ayaa yurakabu marka dambe lasoo saarayana ee sii hore lagu wada celinayana isagaa laysaga geynaya layskaba tarkiibinaya وxadثna محamed بن رافع qال xadثna cبدالرزاq qال xadثna معmr عن hmاm بن منبه qال hذا ma xadثna أbو هريرaةa عن رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم fadakra wuxuu sheegay أxاadiiثa minha أxاadiiثa waxa kaba mid ah وqاla رasuul اللahi صلى الله عليه وسلم iنa في الإنساaن insaanka waxa ku sugan cadma lf laa تأkulha anay cunayn aلأرض dhulku أbdا fiihi waa laftaas baa yurakabu laysaga geynaya layska tarkiibinaya waa insaankii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha taas wey bal xadiidku dee kale waa taas halkan culimadu wuxuu leeyahay oo halkan ay leeyihin hada maksuusu fa yukhasu minhu alambiya halkanuu rasuulka ilah yihi ibnu aadam kasta marka waxay ka dhigantahay dee ibnu aadamku ama nebi ha noqdo ama yaanu noqonin be guud ahaanba ibnu aadam inay ciidu cunayso iyadana dee rasuulka ilaahay baaba xadiid inoogu sheegay ilaahay inuu ka xarimay ambiyada dhulka uu kaba xarimay inay jirhka ambiyada cunto oo ambiyadii waa laga soo saaraya halkan waa lagaba reebaya aimada qaarkoodna shuhadada ayay iyaguna yidhaahaan waa la raacinaya dadkii shahiidka ahaa ee ilaah baana og ka shahiidka ah inaga maaha waa kaa isagu u dagaalamaya litakuna kalimat llahi iyo alculya kuwa caynkaasana waxa weeye iyadana hilibkooda dhulkuma cunayo nas cadi ma jiro iyada taas oo kale ah ee laakiin waqaa'icdee inoo sugnaatay culimmadu ayay barhkood deysan ugaba soo reebeenoo waa shuhadaa uxud oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyagoo macood maciisa ah laba dilay ayaa lix iyo afartan sanoo dabadood iyagoo kuba jiray baa waqtigii mucaawiye lasoo mariyey ilbiyaha ilbiya oo loo soo wadoo lasoo jeexayay baa xawaalahoodii martay markaasay dee noqotay halkii in barhkood malaa way gaadhay oo laga yar durkiyo taas oo kale waxaa dhacday waktigaas barhkood oo dee markaa qoditaankii bal maalan la gaadhay iyagoo jirhkoodu sii una bal uu laablaabmayo oo kale in la arkay taasi way dhacday waana halkan culimada iyale waa laga soo reebayaa kolley musanadkooda waxaanay sheegayeen in majarafadii ay barhkood ku dhacday adinkiisii ama in kaba midoo dhiig uu kaba yimi oo kale waa shuhadaa uxud waana taa ilaahay yidhi haba odhanina dadka dee fii sabiil illaahi lagu dilay way dhinteen way nool yihiine laakiin noloshooda maba ogidin bal taasba weeye de waxaa laga yaabaa arrintu inaan intaa ku koobnaan oo kolley dee akhbaaro dad saadiqiina oo dee uba joogay la arkay oo dad kala duwanaayo dadkii sulaxad iyo zuhaad iyo dee adqiyada de ahaaba oo sanado badan iyagoo aasnaa ama meeshoodii ha lagaba saarayo dee meydkoodi isagoo si una lama arkayna taa kolley akhbaarta iyo waxaa way kuba badanta iyo waxyaalihii la arkeen dadkii weliba dee iqaadka ay arkeenna taasna way jirta culimada qaarkood baa iyadna halkan xadiidkeedu waa daciif laakiin raacyo kale muadinka muxtasibkaa waa muadinkan aadaanka wuxuu ku qaadanayaa jirin ilaahay daraadin buu u aadaamaya taasay arrintiisu ahayd markaasoo kale isagana inaanu dee waxa weeya lafdiga xadiidku mala wuxua ma dirxima cunayo iyo taasoo kale laakiin xadiidka dee sanad ahaan inooma sugna ama dacfi baa jire bal waxa weeyaan kolley waa fi lcumuum dhulkan waa cunaya wixii la geliye laakiin dad aanu dee taaban ahayn oonu hiribkooda cunahayn oon isbedel ahayn ayaa jiraya oo ambiyadii ay uguba horeeyaanba haddaba taas wey xagga marka laega intan dee tarkiibkan iyo khalqigan ibnujawsi baa imaamkii ibnu caqil kaba soo naqliya ulaa lilahi fi hada sirun laa yaclamuhu ila allah xagga marka la eego dee shaygan in ama markii hore abuurka laga bilaabay adigu bal khaasatan laga soo celinayo isaga laga banaynayaba wixii dambe abuurka halkaa lagaba soo celintii lagaba bilaabayo dee sir ilaahay un og yahay waayo wuxuu leeyahy lianna man yudhiru lwujuuda min alcadam laa yaxtaaju ilaa shayin yabni caleyh ilaah subxaana watacaala ee waxaan jirinba bilaabay isagii uma baahna inuu reebo shay marka dambe uu halkaa dee asaasoo kale aho wax kuba bineeyo taase laakiin arrintan dee sir ilaahay un og yahay unbaa kuba sugan waayo arrinku dee ilaahay subxaana watacaala saa marka horeba cadam gaba bilaabay ayuu halkana iyagoo wada tirtirmaysoodii usoo celinayaaye laakiin arrintan dee bal taas baa xadiidkii nooguba sugan mana baaliyoobayo kolley imaamkii weynaa musani dee arrin lasoo naqliyo xadiidkana bal markaasin khaasatan alfaadaha hore kulli bni aadama ilaa oo kale aanu ka dhigin aadaatu istithnaa uu isaga kaba dhigay taasna inuu baaliyoobayo xadiidkii dee saxiixa ahaa waa kan sariix buu ku yahay intaasi inay hadhayso inta aanay ciidi cunahayn qaale waxay dhaheen ayu cadmin huwa waa laftee laftaasi ya rasuul allahi qaala cajbu danabi taasba weeye kitaab lfitan waan kaba baxnay bismi illaahi raxmaan raxiim kitaab الzuhdi wاraqaa'iq zuhdiga iyo raqaa'iqda kitaabkoodii weeye oo waxa weeyaan aلzuhd kolley waxaaba dee zuhdigu falaa tacaarif kala duwan kuba tacriifiya asalkiisaro luqadu ee shaygan isaga ka tegiisa laga tegay laga jeesto een raqbo iyo damac looba yeelan taas baaba zuhdi la yidhaha haddii ay tahay zuhdi maal iyo zuhdi jaahiya wa alraqbatu canhu walicraadu canh waa jeedsigii laga jeedsanaye la nacaye taasoo kale zuhdiga adduunye lagaba saahidayaana adugu kolley maha macnuhu inaan waxba lagu yeelan ma aha inaan waxba la milkiin aan ma aha in asbaabtii laga taga ma aha ee waxa weeyaan ruuxu inaanay shuqlin oonay jeedin oonay ka jeedin aakhira inaanay kaba jeedinba weeye hadal xasan ama keyrkiiba ay kaba soo naqliyaan oo kale zuhdigu maaha wixii xalaashaayo la yskaba xarimo ma aha maalkii oo la dayacana ma aha laakin wa an takuna awhaqa de waxa weeyaan mima cinda allahi md waxa weeyaan awhaqa waay in inaad uga kalsooni badnaato waxa ilaahay agtiisa adayd waxaan dee gacantaada kuba sugan oo kale bal waxa weeye haddii musiibo iyo waxyaale kugu yimaadaan ajrigan iyo hawaabkan aad ka helaysana aad ugaba jacayl badnaato raqbo badnaato iyadoona waxaan kuba helin oo bal wixii laguba daaye bal muhimku waxa weeyaan zuhdigu maaha shayga xalaashaa layskaba xarimo rahbaaniyadii nasaare maaha ee waxa weeyaanun waa inaan adduunyadii laguba shuquloobin taas bay noqonaysaa isagoo ruuxu ee kifaayadiisii kaba qaadanaya ama wixii asbaab ahaa laba imanaya in qalbiga jacaylkii iyo waxyaalaha aakhirana uu kaga wen yahay jacaylkii adduunya ama araqaa'iq waa jamcu raqiiqatinoo axaadiia inoo soo socda waxa weeyaan waxaa kuba sugan wax ruuxa qalbigiisii jilciya oo jilcinayo oo cabsi iyo jileec kuba ridayo tan baa raqaa'iq loo yidhi dee kutubtan kutub raqaa'iq ay yidhaahaan iyo abwaabtaasiyana waa macnuhu waa raqaa'iq ama riqaaq labadaba mid kastaa waa jamcu raqiiqatin macnaha loo jeedana waa taasoo axaadiian iyo umuurahani qalbigii bay jilcinayaan xadaثna qtaybaة بن سacيidi qaale xadaثna cabdالcaزiiز yعni daarawardiya عan الcalاءi عan abihi عan abi hurayraةa qaala anahu qaal qaala rasuulu الlahi slى الlahu عalيh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yihi addunyaa addunyadu sijnu lmu'mini ruuxa mu'minkaa xabsigiisa weeye wa jannaة اlkaafiri gaalkana jannadiisa weeye oo ruuxa mu'minkaa xabsi bay u tahay gaalkiina jannay u tahay macnaha halkan bal ay culimadu kuma fasireen waxa weeya ruuxii mu'minka ahaa adduunye marka la eego dee wuxuu mukalaf ku yahay daacaadka kala duwan ee laba faray ee uu isagii kollay xedhaya ee joojinaya gees kale waxa uu mamnuuc kaba yahay oo laga manciyey shahawaadkan muxaramka ah siduu doono adduunyadii iyo waxeedii uma isticmaalayo takaaliif sharcigina way saaran tahay shahawaadkii iyo maladaadkii adduunyo iyo waxyaalaha caynkaasana waaba lagaba manciyey isaga marka jaanibkaa marka la eego dee waa ruux inay siduu doono uma tasarufayo wuxuu doonana maxa weeyaan ma ma isticmaalayo waa wixii shareecadu ufasaxdun buu dee adduunye maladaadkeeda iyo raaxadeedina kalaba imanaya takaaliif la saaray oo ama wax la amray ama wax laga nahiyeyna way jiraan oo markaa waaba ruux xabsi jaanibkaa kuma jiro oo kale ayuu noqon markuu dhintose wixii ilaahay subxaana wa tacaala u diyaariyey ee naciimka daa'imka iyo raaxada khaaliskeen wax dee iyada qasa ama kolkol dee raaxada adduunyeyna dhib unbaa kuba dheehane dhibna aan lahayn tii buu uba tegayaa wax loo diidaya iyo wax laga mancay iyo takaaliif saarani mama jirto saa daraaddeed waa ruux sijni kuba jira aakhira markay tahayna dee wuxuu gelayaaba jannadiisii iyo raaxadaas wey amaa gaalku takaaliif saarani ma jirto wuxuu dee amar uu ilaalinayo oo la amray oo isagu xidhayo oo kolkol culays iyo mashaqo kulihii ma jirto wax laga nahiyey oo uu isagu iska ilaalinaya ma jirto waa kan shahawaadkiisii iyo maladaadkii adduunyo si uu doono u isticmaalaya ee ugu tasarufayo oo kale bal markaa marka la eego xaaladaas uu yahay iyo hadhow marka uu dhinto waxa sugayo oo kale ee wuxuu noqonayaa ruuxa isaguna janno kuma jira xataa raaxo kale yaanu haysanba adduunye bal macnuu taasoo hadal ay kaley barhkoodin abu sahlin sucluki bay u tiiriyaan imaamkan faydulqadiir kelina xaaf ibnu xajar buu u tiiriyaa ay soo naqliyaan oo ah bal haddaan tan faydulqadiir soo qaata dee kollay ninkaa aada ugaba horreeyeyna waaba loo tiiriyaa arrintu inay kaba horreysana waa suurtagal hadalkaa faydulqadiir oo kale ayaa wuxuu soo qaadaa iyadoo xaaf ibnu xajar waqtigii dee qaadigan ahaa isagoo mawkib weyn dad badan ay la socdaan oo dee waxa weeyaan kollay adduunyo raaxadeed iyo ama dee umuurahaasna ay kaba muuqato waba taa dee hareerihiisi mawkib dhanba weeye ayaa nin yahuudi ahaa ama gaalba ahaayo wuxuu ka shaqaynayay salid kulub iyo aduu zayd xaara ay tahay oo jirhkiisii iyo dharkiisii iyo dee saliid ay ku wada daatay ayaa baqashii uu fuushanaa garhka qabtay ama hogaalkeeda xakamaheediibuu qabtay oo deetuu yihi waxaad tidhaaheen ama yaa sheekh alislaam inaa nabigiinu yihi adduunyadu waa sijna almu'min wa janat lkafir fa ayu sijnin anta wa ayu janatin ana waye sijnigaad adigu ku jirtaada muxuu yahay jinnadan ku jirta anigu muxuu yahay markaasay soo noqon kale abusahla waa arrinka loo tiriya kutubta qaarkood dee faydulqadiirna waa xaafida deetuu yihi ana binisbati lima acadda allahu lii macnaa marka la eego wixii lay diyaariyey dee naciimkii aakhiro ahaa marka taa loo eego dee sijni baan kuba jira adiguna qarfaadkan haba eegin waa haddaanad iman laba iman waxa ku sugaya ee dee naar ah marka taa loo eegana dee raaxaad ku jirtaa iyo jannad ku jirtaa waxaanay soo naqliyaan inuu shaksiga caynkaasa u islaamay oo dee bal taasi oo marka waana dee macno kooban oo nimanka halkan inooga soo biirayo ruuxii mu'minkaa marka loo eego adduunyo xataa raaxaha ka haysto ha iskaba ladnaado ee ama takaaliif iyo dee shahawaadkiisi iyo haw maladaadkiisiyo si uu doono aanu isticmaalayn ha lagaba dhiga sijnigii ama aan kaba dhigno waxaa dee isaga sugaya aakhiro iyo naciimka aakhireen dhibaato iyo mukadiraad iyo munaqasaad lahayn marka loo eego waa ruux sijnigii kuba jira kii gaalka ahaana xataa adduunyo yaanu waxbaba kuba haysane marka cadaabkii la eego ee janno ruuxu ku jira ayuu noqonayaa waana jawaabta labadaa imaam iyo ay sooba naqliyeen markii xaaladaas iyo ay dee qisada ay soo naqliyaan xadaثna cabdاللahi بn mسلمة بn qacnami qاl xadaثna سulayman yعni بn بilaal عan jaعfari عan abihi عan jaabir بn cabdالlahi ana rasuul الlahi slى الlahu عalيyه waslم mara waa maray bisuuqi suuq ayuu maray waa suuqi rasuulka ilaahi baa soo maray daakhilan xaaliya isagoo kasoo galay min bacdi اlcaaliyati waa qaryooyinkii alcawaali la odhanaya inuu soo maray madiine xaggeeda beri ku taalay ayuu barhkood kaba yimi suuqii buu soo galay waa halka suuqii madiina walxaal annaasu dadku kanafatahu kanafatayhina kolley nusqooyinka qaar way dhacday waa mufrad iyo dee jaanibahu iyo dee de markaa jaanibayhi unbay noqon mufrad iyo musanay noqon darfi ahaanna way ku nasbisan tahay waa dadku dhinacyadiisa iyagoo ku sugan oo dad baa la socday rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh waanu ka yimi xagga caaliya suuqii wax lagu kala iibsanayey buu yimi markaa iyadoo dadku hareerihiisa ay socdaan fa mara wuxuu maray rasuulka ilaahay bijadyin waxar oo waa khaasatan intaan umalaa sanadba u buuxsamin hadduu tadhadig dee waxarta canaaq bay yidhaahaan waxa weeyaan jadyi waa kii mudakarkaa jadyin waxar asaka dhukan oo dee dhegihiisu ay yaryaryiin ama ay gonaayeen base barhkood halkan kuma fasireen oo meyiti baktiya macnaha waa waxar yar oo dad iska soo jiideen intuu kaba baktiyayoo asalkiisa horena kaa aan dhega sidaasaba lahayn buu ahaaye dhukan fatanaawalahu waa qaaday rasuulka ilaahay waxaa tafsiir u ah faakada biduni fatanaawalahu dibay faakada biduni tafsiir u tahay dhegtiisu saa rasuulka ilaahay u qabtay waana bakti uma qaala wuxuu yihi ayukum kineebaa yuxibu jecel ana haadaa kani waa waxarkani lahu inuu isaga usugnaadee bidirhamin dirham ugu sugnaada kumaa dee isagu jecel inuu waxarkan ka qaato oo uu dirham ku iibsado iyaa jecel faqaala waxay dhah ma nuxibu ma jeclin annahu jadyigani lanaa inuu anaga noo sugnaaday bishayin waa iska daa dirhamku waa wax oolo iyo wax badane shay dee laa qaliilin walaa kaiir inuu aanu wax u aanu siisano onu dhaafsano anagu maba jeclin wamaa nasnacu bihi waaba baktiya maxaan ku samaynaynaa qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh atuxibuuna ma jeceshihiin anahu lakum inuu inigu idin sugna macnaa yaydaan waxba bixin dirham iyo waxaa bixisay iyaad jira inay yeelataanu inaa waxaan yeelataan ma dooneysaan oo ma jeceshin qaale waxay dhan wallahi baanu ku dhaaranay low kaana xayan hadduu maanta nool yahay kaana cayban fiihi kalley lafdiga dambe ayaa inoo fasirayo halkan ismigii kaanaan iska qadaranaynaa kaana wuxuu ahaanayaa haada sakaku weeye waa dhukanaantan iyo tani cayban ceyb fiihi isaga kuma sugano xataa hadduu nool yahayba dee wax ceeb leh oo nuqsaan leh ayaa u ahaayo dhegihiisan daraaddeed liannahu asaku waaba kan dhukan fa kayfa seebaa xaalkiisuu noqon walxaal wa mayitun macnaha isagoo nool baabu ceeb lahaan lahaayo dadku aanay raqbeeyeen isagoo baktiyeyna maxaa xaalkiisu noqonaya faqaala rasuulka ilaahi wuxu uhi waa intii ugaba jeeday iyagu qirsiinayay dee bal matalan ama dee si agtooda uguma suga weeyaan adduunye iyo xaaladeedu waxay tahay wallahi baan ku dhaartay ladunya addunyo ahwanu mid fudayd badan weeye cala llahi ilaahay agtiisa kaga xaqaaro badan kaga fudud min hada waa min hada ljadyi calaykum korkiina oo jadyigan iyo waxarkan aydaan maanta wax cid wax ku falaysaa jirin bal kii lahaa uu iska soo jiiday markuu ka baktiyaba kaa iska soo jiiday banaankaa iskaba soo dhigay adduunyada kaga qiimo daran ilaahay agtiisa oo kaga xaqiranba weye waayo adduunyada ilaahay subxaana watacaala meel maqsuudo oo lagu nagaanayo weligeed la degayo kama dhigin meel ma mara ayuu kaba dhigay oo la marayo wasiilo halkii dee maqsuudkii weynaa iyo meeshii weligeed la joogayay lagu gaadhayo ayuu kaba dhigay marka agtiisa wax qiimo kuma laho kale xadiidkii tirmidia ay wariyeen ayaa muxuu ahaaba low kaanat iddunya tacdilu cinda allahi janaaxa bacuudatin maa saqaa sharba kaafira ma saqa minha kaafira sharbata maa wey haddii adduunyadu ay ilaahay agtiisa bacuudo janaaxeed ay u dhiganto ku gaala biyo kama cabiyeen waaba taasoo de iyagii baaba inta badan manaaficdeedii qaatay ruuxii bariga ah iyo kii faajirka ahaaba waa caradka ay ka wada cunayaanba bal dhici karta inay iyagu kaba badsadaan jaanibka ugaba badsadaan hadday qiimalo leedahay dadkii waxa weeyaan awliyadiisa ahaa iyo ambiyadiisii ahayd buu uba badin lahaayo tacabkeed iyo rafaadkeedna uu kaba kor yeeli lahay laakiin wax maqsuuda maaha waa meel loogu talagalay inay meel la beerto noqoto daar camal ay noqoto dabadeedna lagaba socdo aan la joogahaynba marka wax qiimo ilaahay agtiisa ku leedahay waayo hadday qiimo ku leedahay wuxuu ka dhigi lahaa meel lagu nagaado oo la joogo oo la deganaado sitaa uu aakhira ugaba dhigay xadaثnي mحamed بن mثنى الcanaزي وإbrahim بن mحamed بn carcaraة الsamiy qaala waxay dhahaan labadaasi xadaثna cabdالwahaabi yعni yani الthaqafiya can jacfari wajacfar صadiq weeye can abihi abihi mحamed الbaqir can jaabirin can الnabiyi slى الlahu عalيه waslم bmilih waa xadiidkaas ka hore dee jacfar iyo abihi iyo markaa marka horeba waa sanadkii hore غayra lakin ana fi xadiiثi الthaqafiyi haqafi waa cabdulwahaabi xadiidkiisa waxaa kuba sugnaa inay markii hore waxaynu soo maray cabdulwahaab isagaa jacfar ka warinaya sulaymaan binu bilaal buu ahaa cidda jacfar kaba warinayse xadiidkan thaqafi wuxuu la dheeriya kaa horaynu soo maray falow kaana xayan kaana haada sakaku bihi cayban waana tii aan ka hore aan ku fasiranen soo qaadanay halkan hore kan dambaan halkaa wa kaana cayban ismigan halkan baan kaba qaadanay kaana halkan a ina tusaysay xadaثna hadaab بن khaalidi qaala xadaثna hamaam qaala xadaثna qataadaة can mudarifi can abihi qaala kolley mudarif iyo abihiba waynu soo maray hore abihina waa صaxaabiga cabdullahi bn shakiir axaadiiiisna ma badna kutubta oo dhan markan guud ahaan eegna ama usuusha mudarifna waa taabici weyno mudarif ibn cabdillahi bn shakiir ho abulcalaa nin la odhanayo inuu soo haynayna markaas yaziidna waa walaalkiiba qaala wuxuu yihi cabdالlahi بن shakيr baa yihi ataytu النabiya slى الlaهu عalيه waslم rasuulka ilaahay baan u imi walxal wa yaqra-u aqriyaya alhaakum الtakahur suuraddaasuu aqriyayay suuraddaas waan u dhameeyey sida nasaa-i kuba sugan oo suuradduu aqriyay qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi yaquul ibnu aadama in aadam wuxuu leeyahay oo uu leeyahy maali maali xoolahayga xoolahayga maanaa xoolihii buu jecel yahay ku faanaya bal matalan taas oo kale in oo dee uu aada ugu dadaalaya wuxuu leeyahay xoolahayga xoolahayga isagoo dee taas in xoolihiisii kuba faanayo oo dee jecel oo ku dadaalaya qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu yihi wahal laka miyuu kuu sugnaaday in ya bna aadama in aadamow cid kastoo khitaab kaba suurto gasho ibnu aadama khitaabkan loo jeedinaya min maalika xoolahaaga ilaa maa akalta wixii aada cuntay oo fa afnayta aada dhammaysay aw labista aada huwatay oo fa ablayta aada baali yeeshay aw tasadaqta aada sadaqaysatay oo fa amdayta aada fulisay oo ajrigiisiyo dee taas kaa mooye ma wax kalaa kaaga sugnaaday kaagamay sugnaan weya macnaha ibnu aadamku waa kan oo xoolihii waa jecel yahay waa ku dadaalayaa waana tii xadiid kale kuba yimi in hadduu ibnu aadamku laba waad waadi dahaba leeyey mid kaleu jeclaan lahaa hadduu laba leeyey mid saddexaad oo ibnu aadam waxaa calooshiisa buuxiya waa ciid unba haddaba wuxuu leeyahay maali maali laakiin rasuulka ilaahi xadiidkan muxuu inoogu sheegayaa waxaa dhab ahaan dee aada maalkaaga ka leedahay waa wixii aad ku intifaacday un ama adduunyada aad ku intifaacaysid intifaacaa kooban ama aakhira aad ku intifaacdide de waxa uu ruuxu adduunyo ku intifaacaya ama aakhira uu ku intifaacayana maxay noqon adduunyo wixii uu cunay waa cunay waa ku intifaacay wixii uu xidhay iyadana waa ku intifaacay maalkiisa ahaa hadday noqoto wixii uu sadaqo ula baxay ama dee qaraabo ka xidhiidhiyey ama dariiq kaloo khayra uu kuba bixiyo wixii taas oo kalena waa ka aakhiru ku intifaacayaayo iyadana waa leeyahy wixii aan inta ahayn xoola aada leedahay maaha waa xoolo aad ka tegayso waa xoolo waaris waa xoolo iyadoo cid kale ay kuba intifaacayso haddana xisaabtiisa ay ku haysato oo dee wixii xalaashiisa aydna ay xisaab noqon xaaraamtiisna ay ciqaab noqon cid kalena loogaba tegayo markaa ficlan kaa marihid weeye kaa isagu marihid cid kalea ku intifaacaysa xisaab iyo ciqaab iyo wax kaaga yimaado mooye wax kaloo nafciyo kaa soo gaadhaya ma jirto waxaad ka leedahay ama waxaa adduunya ahaan aad ugu intifaacday ama aakhir ahaan marka kolley xadiidka waxaa inoogu sugan bal riwaayaadkiisna waan arki doonaa waa inoo dambeeyaan alhaakum takahur tafsiirkeeda kutubu tafsiir oo kale culimada dee mala aqwaal bay soo naqliyaan waxaa kaba mida takahurkan inay kuba fasireen dee waxaa idin shuqliyey daacad iyo waxaa idinkaba jeediyey badsashadii maalka iyo kale iyo kufahankiisa iyo taa waa sax waa macnaha xadiidka inooguba yimi takahur oo kale waa tafaakur xagga tirada qabiilada iyo waxyaalaha caynkaas oo kale iyo taa anaa kaa badan iyo anaa kaa badan iyo taas oo kale ay isuguba faanayseen xataa zurtum lmaqaabiro ilaa ay dhacday inta xawaali ina tagteen dadkii idinka dhintay inaad tirsataan oo kale waa tafsiir laakiin tafsiirka dee bal maalan markaa meesha yaalee rasuulka ilahi kuma fasireen muxuu yahy waa kii maalkii way inuu maal iyo taa kale aanu ahayn rasuulka ilahi baa taa inooguma fasiray oo takaaurkii waa takaaur fi lamwaal kaas baa idin shuqliyo o idinka jeediyey xataa zurtumna maxay noqon waa ilaa ka dhimateen wey ilaa dee idinku xawaalihii soo siyaarateen oo laydin keenay xawaalihii idinkoo dee dhintayba oo halkaas ayaa xaaladintaasi idin jeedisay idinba shuqlisay ibnu aadamkuna tan buu leeyay de maalkiisa wuxuu kaga intifaacayaana waa intan wixii kale dad kalea leh waa inoo dambeeya laftiga xadaثana mحamed بن المثنى وبن بشhاaر qala xadaثana mحamed بن جaعفر qala xadaثana شhuعبة وqala جamيعا xadaثana بن أbي عadي عan سacيidi maxay وqaalaadani محamed بن المثنى محamed بن بشhاaر markii hore maxay yidhaheen xadaثana mحamed بن جaعفر xadaثana شhuعبة haddana waa labadoodii un waqaala waxay idhaaheen labada mحamed jamiican xaalahin iyagoo dhan xadaثana بn abi cadiyin wa mحamed بn ibrahim بn abi cadi can saciidin oo markaa maxay tahay mحamed ibn musane iyo mحamed ibn bashaar xadiidka waxay ka wariyeen mحamed ibn jacfar mحamed ibn jacfarna shucbuu ka wariyay waa sanadkaas waxay leeyihiin sheekh labaad oo waa ibn abi cadi labadooduba mحamed ibn ibrahim ibn abi cadi bay ka wariyeen mحamed ibn abi cadin ayuu ka wariyey saciid ibn abi caruuba ayuu kaba wariyey haddaba saciid iyo shucbaa sinaanayoo sheekh ka wada warin doona وxadaثna iبn mثنى iبn mثنى sheekh saddexaad yeeshay iبn bashaar waa ka hadhaya oo wuxuu yihi iبn mثنى xadaثna mعaad بن هishاmi oo xadiidka keliya de intaasoo sheekhu kaba maqlay xadaثna mعaad بن هishاmi qala xadaثna abi kulhmna kulhm waa saddex imaka aabbahan hishaam udastawaaye iyo saciid ibn abi caruuba iyo shucba saddexdaa weeye kulluhum saddexdoodaasba can qataadata can mudarifin can abihi qaala wuxuu yihi markaa aabbaha cabdullahi bnu shakhir intahaytu ila nabiyi salى اllahu calayh wasalam fadakara bimili xadiidi hamaamin xadiidkii hamaamuu qataado ka wariyey mid laba mida ayuu markaa sheegay isaguna oo de waxa weeyaan ay dee saddexdoodan markaa iyagu ay kaba wariyeen qataade xadaثnي سويد بن سعيد qال xadaثnي xفص بن مaysرة عن العلاء عن أbيه علاء بن عبد الرحمن عن أbيه عن أbي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yihi يquل الcبد adoonku wuxuu ku qowlayaa oo odrhanayaa maali maali xoolahayga xoolahayga waa kaasoo isagoo ku faaniyo taas inamaa lahu waxaa u sugnaaday adoonkii min maalihi xoolihiisa ugaba sugnaaday ثaلaث saddexun buu ficla leeyahay waxa kale ma laha ma kala wuxuu cunay faafna uu dhameeyo dee taa waa adduunya kuwa intifaacay aw labisa uu xidho oo faabla uu baari yeelo aw acطa ama uu bixiyo dee waa ilaahay daraaddii iyo taa oo faqtana uu dhigtuu kaydsado aakhiro iqtana bacda idakara fi laakhira ajrigiisa ama sadaqa ha noqoto ama dariiq kaloo khayraha kuma bixiyo wamaa siwa dalika wixii intaa aan ahayn waxa uu cunay ama uu xidhay ama uu dee la baxay aan ahayn khasnada ha uga buuxin cimaarado iyo waxyaalahaas ha kuba sameeyo ha ku dhiso masaaniic ha ku sameeyo wuxuu doono dee xoolihii taasba eh waxaasoo dhan fa huwa isagu waa shaksigii daahib waa kaas daahibun ay daahibun canhu weye uu ka tegaya wixii intaan ahayn fa huwa imaka kama dhigaya imaka maalkii ma siwa dalika fahuwa daahibun isagaa ah ka tegaya shaksiguye ina dad kale uga tegaya waa maqsuudku yahay waa lafdiga dambe fahuwa markaa kii isagu maalka sheeganaya maali maali lahaa daahibun canhu uu ka tegayaayo wa taariku linaas dad buu ugaba tegaya dadkaa ugaba tegayna ee waxa weeye iyagii wixii ha kuba intifaaceene isaga hadduu xalaal ahaana xisaabtiisii min ayna iktasab wa fima anfaq baa haysataa haddii uu xaaraam ahaana ciqaabtiisii baa meeshii taho dhibtiisi haddaa kama hadhayso isagoo cid kale ugaba tegay dhibtiisii way haysataayoo kama hadhayso wuxuu kaba intifaacina waa dee umuuraha ta aakhireed dee kaydka u noqonaysiya waxaa dee muddo yaroo kooban unuu kuba intifaacay iyaguba iskaba baaba-ay waxadaثani abubakr ibn isxaaq qaal akhbarana ibn abi maryama saciid weeye ibn اlxakam قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وزهير بن حرب كلاهما عن ابن عيينة قال يحيى وxuu hi يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم kale waa ninkii caalimka aabihina caalimhaa labadoodba mooda inay qaadi ka noqdeen waa isla dabaqa un waa ansaar horeynu kitaabka marar kala duwan ugu soo aragnay qaala wuxu uhi cabd لlahi بn abi bakrin samictu anas bna maliki yaquulu anas ibnu malik baan maqlay xaalu ku qowlayo qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi yatbacu waxaa raacaya almayita meydka halaaatun saddex baa meydka raaca waa aqlabka waxaa dhici karta ruuxu inaanu xoolaba lahayn oo waxba taasoo dee camalkiisu waxa raacaa yahay waa fi lgaalib saddex baa raaca fayarjicu way soo laabayaan ithnaani laba halkay u raacayaan waa qabrigay u raacayaan markaa la qaado laba way soo noqonayaan wayabqa waaxidun midna uu hadhayaayoo qabrigu la gelaya yatbacu waxaa raacaya ahluhu waa dadkii aasiya ehelkiisa way raacayaan wamaaluhu de xataa xasiirkan iyo cawdan loo dhigay dee loogaba xigsiiyey naxshigii waa wax maaluun oo kale wax kaloo la raaciyey haddii maalka dee dadka wax loogu geeye ba ta adigu maalkiisi waa raacaya wa camaluhu camalkiisna uu raacaya fayarjicu ahluhu ehelkiisu way soo laamayaan oo cidi qabri lama gelaysa bal dee ciidii iyo wixii baabi ku rogayaan wamaalhu xoolihiisina cawdaasna xataa looma dhigayo cawdiina looma dhigayo waa laga soo celinayaaba taas wayabqa waxaa dhaya camalu camalkiisii baa qabriga la gelaya marka arrinku waxa weeye dee raqaa'iqdiina waan kuba jirnaay bal shaksi kasta inuu ku dadaalo camalkiisaas dee qabriga la gelaya si uu hagaajin lahaa kaasun baa uu helu noqonaya camalku hadduu fiican yahayna dee bishaaru uba noqonaya hadduu xun yahayna waa taas xadiidkii bara ayaa maxaa kuba yime dheeraa in markaa qabrigiisa la geliyo uu imanayo ruux urtiisuu goobtahay wejigiisuu dhalaalayo dhar fiican xelo dhar fiican xidho boodeetuu odhanayaa markaa uba yimaado wejigaagu waa weji bishaare iyo khayr eh maxaad ahay deetuu odhanaya ana camaluka saalix taas kii kalena muxuu iman dee kaa isagu intuu dee hadday tahay raaixadiisoo qarmuun iyo wejigiiso weji dee marka horeba cadaab baa laga ordiyo dharkiis iyo sida ay yihiinba markaasuu odhanaya wejigaagu waa wejin iyo dee xumaan lama yimaadee maxaad ahayd oo deetuu odhanaya anaa camaluka sayi camalkaagii xumaa ayaan ahay oo dee wixii adiga lagugu ballan qaadaa kuu yimi bal hadda waxa weeyaan waxaa ruuxu dee kasoo laamaya kasoo noqonaya isagu waxa weeye khalaas halkaasaa waxtarkoodii iyo nafcigoodii waa ka halkaasuu kagaba hadhay wixii wuxu tarayey ama ku halaagsamayey waa taase macnaha bal waxa weeyaan camalkiisii ruuxu inuu hagaajiyo un taas baa arrinku yahay xadaثanي xrmlaة بن yaحya بn cabdالlahi yaعnي بn xrmlaة بn cimraan التujibiya qal aخbarana بn whbi qala in aخbarana yunus عan بn شihaabi عن cروة بن زبير أن المsور بن مkرمة أخبره oo cروة بن زبير waxa u waramay صxaabigan yare msور بن مkرمة la yidhaaho أصxaabta yaryareyd kaba mida oo wuxuu ugu waramay أنa cمر بن cوف waa صxaabi kale oo isaga ka weyna wahuwa xaliiف بني cاmر بن لayi reerka qreysheed ee بنو cاmر بن لayi la yidhaho ayuu xaliifkooda ahaa isaga qraysh ma ahayn wakana shahida bedra maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahina beder waa la joogo alxaadire maciisa ayaa akhbarahu miswar u waramay markaa laba saxaabi baa xadiidka ku sugan oo midkoodka kale ka warinayo laba taabicina waa ku sugan yihin oo kala warinayo waa ibnu shahaab iyo curwa iyo labada saxaabiya miswar iyo camr wuxuu ugu waramay ana rasuula llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay bacata inuu diray abaa cubaydata min aljaraaxi ila albaxrayn waa صaxaabiga aminu hadihi اluma camir in kitaabkeenana dikri unbu ku leeyahy riwaayo kuma laha abu cubayd muslim abu cubaydat bn اljarax ayuu diray wuxuu diray baxrayn baxraynna kolley hore aynuu soo ogaanay de waa gobolka naxsa la yidhaha sacuudiga oo kale berigiisa kuba yaala waa hajar iyo meelaha nawaaxideedii bal taas bay ahaydba in xaggaasu u diray yati muxuu ugu diray waa yati isagoo la imanaya waa si uu la yimaado bijizyatiha jizyadeedii oo macnaha meesha baxrayn la yidhaaho waxa waktigaa degaya oo dadka degaya u badnaa dee carabna haba jirtee niman majuusa ayaa u badnaa dee faris iyo abalo dadka majuus baa uga badnaa sanadii sagaalaad ee hijradana rasuulka ilaahay dee sulxan waa laba galay amiirna waa u sameeyey calaa ibnulxadrami oo rasuulka ilaahay uba joogay markaa jizyadoodii baa markaa timi oo waa dee aakhirkii xayaatadii rs rasuulka ilaahay mar labaad sooma buu gaadhina markii labaad abubakar waqtigiisii ayay jizyadii ku xigtay sanadii kale ahayd ay timiba haddaba in wuxuu diray abaa cubaydo wixii lagu heshiiyey jizye ahaa in iyaga zake lagama qaadayo dagaal iyo jihaad iyo waxaa inay muslimiintii la galaanna lagama doonayo waana la difaacaya haddana oo dee iyagii waxay haystaan waxay muslimiintu lahaayeen ee ximaaye iyo waxtar iyo waxaasba ahayd kamana qeyb gelayaan jihaadaadkoodii zakadii ma bixinayaan laakiin jizyo ba ayaa iyaga laga qaadaya haddaba jizyadoodii inay keenaan laguma heshiiyey ayuu rasuulka ilaah u diro calaa iyo oo ka urinayay kasoo qaado wa kaana wuxuu aha rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam huwa isagu saalax mid la heshiiyey ahlalbaxrayni nimankaa baxrayn degayay baxrayntan imikana maaha hadda saan dee horeba usoo ogaanay waamara calayhim waxaanu amiir ugaba yeelay alcalaa bna alxadramiya calaa bna alxadrami ayuu amiir ugaba yeelay oo halkaa waana saxaabi joogo markii dambena dagaaladii farisay ka qeyb qaatay horena waa u dhintayba waqtiyadaasa ma khilaafadii cumar dee bilowyadiisii unbaabu dhimashadiisa ahayd faqadima abu cubaydata abu cubayda ayaa yimi bimaalin xooluu la yimi min albaxrayni xaggii baxrayn xoolihii dee loo diray fasamicat ilansaaru ansaar baa way maqleenoo biquduumi abi cubaydata abi cubayde imaatankiisii bay maqleen abu cubayda inuu yimi dee kollayna baahidi waa iskaba jirtaa culays weydna ansaar waa saarnaayo waa fulay wala waqtigaas dee ay yar bilaabantay in waxyaalo dee umuuro ay furfurmaanba fawaafow macnaha waa bukhaari oo kale halkan fawaafaqad baa kuba sugnayd macnaha way yimaadeen weeyaan oo salaat alfajri rasuulka ilaahi salaadii subax bay maca lasoo dee soo waafaqeen oo ay la soo tukadeen maca rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi maciisa xadiidka waxay nooguba sugan dee salaada subax oo kale dee intii ku dhadhaweyd way la tukanaysay iyagu inaanay dadkani lasoo tukan jirin waayo magaaladu way kala gogonayd waa la kala durugsanaa axyaada iyo xaafadaana masaajid gaara ayaa jirto maxaal de ama xaafadahoodii uguba sugnayd oo ay ku tukan jireen salaadaha dee jumcada iyo ciidaha la isugu imanaya halkan iyo kolkolka ay rasuulka ilaahay uba imanayaan mooyaane ay kuba tukan jireen oo kale weeye adigu way la soo tukadeen tan oo kale kale xadiis baana wuxuu kuba yimi nahyi ahaan buu kuba yimi ruuxu inuu dee waxa weeyaan tatabuco masaajidu kolba yidhaha masaajid baan tegaya kaa xaafadiisa iyo kaa xayigiisa kuba tukado taas baa kuba yime de adigu walay nahyigumaaha dee litaxriim oo laakiin de waa sidii mudnayd weeyaan oo rasuulka ilaahay ba imaka halkan umuu diidin oo maxaa meelahayni ugu soo tukan weydeen mu odhane dee xaajay laakiin u yimaadeen iyo dan bay u yimaadeen waana dantan fawaafuu salaat alfajri maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam falama salaa rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam markuu salaadii tukadu insarafa gadoomay waaba baxay xaggii gurigiibuu ukacay kale xooluhuna masjidka wa yaalaane fatacaraduu lahu rasuulka ilaahay bay u joogsadeen dariiqay u bambaxeen dee iyagoon afka yaana waxba kaba weydiisana way istuseen fatabasama rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa muusooday ka caddeeyey xiina ra-ahu markuu arkay uma qaala wuxuu yihi adunukum waxaan idin malaynayaa samictum inaad maqasheen ana abaa cubaydata abaa cubayda qadima inuu la yimi bishayin shay min albaxrayn shay adduunye ah inuu baxrayn ka keenay inaad maqasheen faqaala waxaa ihi ajalha yaa rasuul allah dee kolleyna waa baahidii jirtay daraaddeed iyo balse ay waxugaba helaan qaala markaa rasuulka ilahi wuxuu uhi faabshiruu bishaaraysta waamiluu rajeeya maa yasurukum wax idin farax gelinaya fa wallahi baan ku dhaartee malfaqra akhsha calaykum dee waaba kaa rasuulka ilaahay dee sheegayba inay xataa waxyaalaha imanaya kaba mid tahay in xooluhu ay bataanba maanta caydhnimo idinkama baqanayo inay caydhnimo iyo dhibkeed iyo dhibaatadeed anigu taasoo halkaa dhiba ay idinkaba timaado anigu mid ka cabsanayo idinka cabsanaya ma ihi walaakinii akhshaa waxaan cabsanaya calaykum korkiina idinkan idinkaba baqanaya an tubsada dunya adduunyada in laydin waasiciyo calaykum korkiina kamaa busidat calaa man kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyey si loogu waasiciyo fatanaafasuuhaa labadii tood mid baa xadfane a ku tartantaan u kala dheeraysaan oo mid kastaa doono inuu kan kale ugaba dheereeyo ama wixii uula gooni noqduu keligii iskaba qaato de halkaa hadday kaba markaa arrin munaafasahaas timaadana taxaasud iyo taqaatul iyo waxyaalo ayaa meeshii imanaya sida xadiidka kan ka dambeeyaba inooguba imano kamaa tanaafasuha ay waa si ay dadka hore adduunyadii ay uguba tartameen ay u kala dheereeyeene mid kastaa doona inuu isagu la gooni noqdo halkaasna ay dee ay xasad iyo qatli iyo isnacayb iyo waxyaalahay kaba bilaabmeen oo waturiikakum aynin halaagto kama halakatum iyagoo halaagtay taas baan baan idinka baqanayaa laakiin baahiya faqri idinkama baqanayo de waana waxyaalihii dhacay kolley xadiidkan ka dambeeya cashar kale inooga bilaabmayaan de umuurana rasuulka ilaahay sii sheegay inuu kuba arki doonaa waana xadiidka cabdillahi bni camrin ee kan ku xiga una حدثنا إن شاء الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري بإسناد يونس ومثل حديثه وشعيب يا صالح زهري bay ka wada wariyeen yunusuleyli isnaadkiisii makaan kaba soo baxnay xadiidkuna kii un weeba way kayr ana fii xadiidi saalixin waxaa kuba sugnayd halkii watuhlikakum kamaa ahlakatum bedelkeeda watulhiyakum ay idin shuqliso aakhire iyo ay idin ilowsiisa iyo umuurihii diintaba kamaa alhatum say iyaga uba shuqlisay taas baan idinkaba cabsanayaaye faqriga waxyaalaha idinkama baqanaya kolley balbaabku iyo axaadiisu way noo sii socotaa wallahu subxana wa tacala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعضنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا